asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin uma asalaatu wasalaamu calaa muxamadi rasuuli illaah wa calaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah qofka akhriya kitaabka ilaahay iyo axaadiista laga soo wariyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkayaa oo u muuqanaysaa arrinta ah bani aadamka in tusaale wax lagu fahamsiiyaa ahamiyadda ay leedahay iyo sida ilaahay uu ugu soo celceliyey ee qur-aanka kariimka ay ugu badan tahay ilaa culimmada qaarkood ay kutub dhan ka qoreen amhaalulqur'aan tusaalayaasha uu qur-aanku bixiyey bani aadamka si uu wax u fahamsiiyo maanta biidni illaahi subxaana wa tacaala tusaale ayaynu sheegi doonaa tafsiirkiisana waynu dambaysiin doonaa tusaalahaas wuxuu yahay waa dad doon saaran dabayla ayaa ku kacay dabaylahaasi iyaga iyo doontoodiiba waxay ku tuureen meel jasiirada jasiiraddaasi ayay ku degeen waxaa lagu yidhi jasiiraddaa waxaad joogaysaan habeen iyo maalin jasiiradda waxyaabo kala duwan baa yaal macaadin iyo jawaahir noocyo badan oo qaaliya way taallaa waxa yaallo waxaan qiimo badan lahayn dhagaxaan weelal wax lagu cuno iyo wax la mid ah waxaa kaloo jasiiraddaasi ku yaalla seero uu leeyahay nin boqori waxaa kaloo jasiiraddaa lafteeda jooga cid mar walba baraarujinaysa ciddaasi waxay ku leeyihiin meesha waxaad joogaysaan habeen iyo maalin inta aad joogtaan wax idin anfaco ka qaata halkani maaha deegaankiinnii rasmiga ahaa halkaad u socotaane aa guryihiinnii rasmiga ahaa marka aad tagtaan wax idin anfaca halkan ka qaata seeraha boqorkana ha u dhowaanina dadkii jasiiraddaasi degay waxay u qaybsameen saddex qaybood qaybta koowaad dad caqligooda iyo garaadkooda ka shaqaysiiyey gartay wakhtiga ay meesha joogayaan siduu u gaaban yahay waxa meesha yaallaa siduu qaaliga u yahay oo ka dhigay shaqadoodii inay kala xushaan macaadintaasi qaaliga ee meesha taalla iyo jawaahirtaa qiimaha badan oo ta u qiimaha badan ay gurtaan oo ay ku gurtaan weelkooda doonta u saaran mar kasta oo naftoodu ay ugu yeedho raaxo iyo shaqada inay ka jeestaan ama ay tidhaahdo waa daasheene iska nasta waxay xusuustaan wakhtiga ay meesha joogayaan inuu gaaban yahay oo yar yahay waxa meesha yaallaana inuu yahay wax qaali ah oo aan laga tegi karin oo qofka ka taga uu yahay dhab ahaan qof khasaaroobay dadaalkooda ayay sii kordhiyaan camalkooda iyo juhdigooday sii laban laabaan qaybta labaad halkaa markii ay ku degeen waxay u jeesteen inay ku raaxaystaan hurdo iyo waxyaabaha dhaldhalaalka iyo macmacaanka jasiiraddaasi yaalla beeraa ku yaal webiyaal baa qulqulaya dhir badan baa ku taal midho badan baa ka baxay waxaasay ku jeesteen jawaahirtii iyo macaadintii qaaliga ahaydee meesha taallay in yaroo aada u kooban oo dhab ahaan aan sahay u noqon karin ayay ka qaateen daawasho iyo raaxo ayay wakhtigoodii ku bixiyeen qaybta saddexaad waxay ku jeesteen saarihii boqorka albaab ay ka galaan bay waayeen meelay ka dalooshadeen waxay bilaabeen inay kharribaan oo ay ku ciyaaraan oo ciddii u joogtay boqorka meesha ee addooma ahayd rag iyo dumarba leh inay gacanta ula tagaan oo tacaddi iyo dhibaato ay u geystaan waxay bilaabeen halkaa inay ka heesaan oo sheekooyin nafahoodu ay ku mirqaamaan ay ku raaxaystaan wakhtigoodii ay ku qaataan haddii halkaa wax ka qaateenna waxa ay ka qaateen waxaan nafci lahayn waa weel meesha ay ku socdaan waxbaan lagaga karsan waa dhagaxaanaan halkaa waxba lagaga dhisanahayn waa xashiish iyo waxaan qiimo lahayn iyadoo xaaladdu sidaasa ayaa waxaa la garaacay jeelaskii guuritaanka habeenkii iyo maalintii baa dhammaaday waa la guurayaa baa la yidhi qof walowba si dhaqsaa doonta u fuul oo halkan aad joogto ka dhaqaaq waxaad ka qaadatayna la kor qolo weliba wixii meesha ay ka qaateen bay la koreen qaar waxay la koreen macaadintii iyo jawaahirtii qaaliga ahayd qaarna waxa ay la koreen in yaroo ka mid ah raaxadii iyo hurdadii iyo wixii ay cunayeen wixii oo dhanna halkaasay kaga dhaqaaqeen qaarna waxa ay la koreen wixii ay ka soo qaateen seeraha boqorka ee mamnuuca ay ahayd in wax laga qaato saddexdii qoloba saasay doonta ku fuuleen boqorkoodii baa la horgeeyey oo halkii ay ku socdeen ayay gaadheen qolo walba waxaa lagu yidhi meeshii aad aada ku degteen ee xaqiiqadeeda laydin sheegay aan laydin qarin ee mar walba weliba laydin baraarujinayay ee laydin lahaa war wakhtigu waa yar yahay waxa meesha yaallaana wax qaaliya iyo waxaan macno lahaynba waa leeyahay wakhtigiina ku bixiya waxa qaaliga inaad gurataan bal maxaad kala timaadeen acriduu calaynaa badaa'icakum wixii halkaa aad ka soo qaadateen soo bandhiga baa la yidhi ciddii mar walba idin baraarujinaysay ee xaqiiqada idin xusuusinaysay waxaad ugu jawaabteenna sheega aquulu qawlii hada waastaqfiru allaha liya walakum alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا qolo waliba waxay soo bandhigeen wixii meesha ay kala yimaadeen qolo waxay soo bandhigeen jawaahirtii iyo macaadintii qaaliga ahayd boqorkiibaa soo dhoweeyey boqorkiibaa istusay oo wejigiisii ay arkeen boqorkii ayaa ikraamay oo maamuusay wuxuu siiyey wax allaaliya waxay doonayeen iyo waxay jeclaayeen waxa uu ka dhigay kuwa iyagu boqorra ah oo dadka kale boqorka uga ergeeya oo baahiyahooda iyo xaajooyinkooda u bandhiga qoladii labaad ee intii ay jasiiradda joogeen hurdo iyo raaxo un ku jiray waxaa la yidhi soo bandhiga waxaad haysaan wax yaroo naf badan lahayn ayay soo bandhigeen waxaa lagu yihi war maxaa idinku dhacay idinka iyo qoladan boqorrada noqotay ee wax kastoo ay doonayaanba helay miyaydaan isku meel ka iman miyaydaan isku wakti haysan miyaan cid idin waadin waanisa aydaan maqal mid idin baraarujiyo hurdada idinka toosiya miyaanu jirin waxay yidhaahdeen intuba way jirta laakiin kiina waaninaya dhagahaanu ka furaysanay kiina baraarujinayayna maanaan dhegaysan murugaa u bilaabantay ay ka murugoodaan saadkooda iyo sahaydooddu siday u yar tahay iyo waxa ay dayaceen qiimihiisa laakiin maanta aanay dib ugu noqon karin oo aanay u suurtoobin inay soo qaataan qoladii saddexaad maxaad sidataan baa la yidhi waxay sitaan wixii loo diidanaa ee la yidhi ha u dhowaanina ayaa qooraha u sudhan dhabarradana ay ku xambaarsan yihiin markay arkeen waxaasi inay yihiin wax dhib mooyaane dheef aanu lahayn maalintii boqorka la horgeeyey waxa u bilaabantay murigo murugo waxaa ku furmay albaabadii musiibooyinka waxaa lagu yidhi wakhti miyaan laydin siin meeshaa wax qiimalo maanta idin anfaca aad kaga soo qaadataan miyaan xaqaa'iqda laydiin sheegin miyaa laydiin qariyey jawaabtoodu waxay noqotay maya laakiin annaga ayaa dayacanay nafahayaga wakhtigeegiina ku khasaarinay waxna dhibaya oo aana anfac ahayn annagaa meeshii qiimaha badnayd sahay la-aan kala nimi saddexdii qolo qolo walaba qolo waliba waxay dheefsadeen oo maalinkaasi anfacay ama dhibay wixii wakhtigii koobnaa ee jasiiradda ay joogeen ay soo qaateen ee ay soo xambaarteen saddexda qoloba biidni illaahi tacaala ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu sheegay qolo walbana biidni illaahi tacaala waxaynu fasiri doonaa khudbadda soo socota اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم علم جاهل المسلمين واهد ضالهم واجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أصلحنا يا رب العالمين وأصلح أمتنا وأصلح رجالنا ونساءنا وأصلح أبناءنا وأبناء المسلمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد